deeq raashiin ah oo isugu jirta bur bariis saliid iyo timir ayaa la gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada wadaamagow ee gobolka saraar deeqdan ayaa ka timid hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashiinka somalilan iyada oo dadka deeqdan la gaarsiiyey ay ahaayeen qoysas danyar iyo agoon u badan sheekh saciid cabdi gaboobe oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashiinka somalilan ayaa ka warbixiyey deeqda raashiinka goobtanaan joogno oo gobolka saraar gaar ahaan degmada wadaamagow ilaahay baa mahadle oo qoys oo dhammaystiran waxaa soo gaadhsiiya hay-adda udaergarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranka u guddoomiyey mudane fees cali sheekh raashinkaasoo ka yimid dalka sacuudiga khaasatan markas almalik salmaan ilaahay baa mahadle marag iyo markhaati waxaannu ka nahay raashinkaa lagu talagalay dadkaa danyartaa ee fuqarada ee abaartu waxyeelaysay ee soo qaxay ee soo barakacay inuu maamulku gaar ahaan guddoomiyaha gobolka saraar oo mahadsan oo garabka taagan iyo sharkadii kibaarko iyo odayaashii deegaanka si fiican bayna la shaqeeyeen maxamed cismaan xaaji axmed guddoomiyaha gobolka saraar ayaa ugu mahad celiyey hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashiinka somalilan deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah degmadii wadaamagu oo aynu ku qaybinayno qoys ugu horayn waxaa mahadda iskale ilaahay subxaana watacaala marka labaadna waxaa hirgeliyey oo aan u mahad celinayna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan gudoomiyaha hay-adda natford madaxweyne ku-xigeenka tiimka iyaguna la socda hay-adda natford ee uu siciidi nagala joogo waxaan kaloo si gaara ugu sii mahad celinaynaa tiimkan ma garanaysaa dee sacuudi arabiya ee king salmaan oo aanu leenahay caawimaadii aadna soo gaadhsiisay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay intii fulisay hawshaasoo fududeen waa mahad celinaynaa annaga gobol saaraar ahaan waxaana soo gaadhay oo qoys oo loo qaybinayo magaalooyinka waaweyn ee wadaamago caynaba oog iyo ceeldhaab iyo ceelal iyo waridaad iyo dhanaano iyo tuulooyinka hoos yimaada intaaba waa wada gaadhsiinay markaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa mahadle subxaana wa tacaala marka waanuu mahad celinay dhammaan intaa ka soo shaqaysay deeqdan raashiinka ah ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn u qabeen qoysaskan danyarta ah ee ku nool degmada wadaamago ee gobolka saraar